bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa oo kuwada ugu doorkoran waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aqoonsiga danjarinimo ka guddoomay safiiradda dalalka masar indonesiya sweden finland norway iyo dalal kale jarmalka oo aqoonsaday baasaboorka diblomaasiga soomaaliya madaxweyne xasan sheekh oo kulan la leh madaxda maamulada taabacsan dowladda soomaaliya howlgal kalan ah al-shabaab oo laga fuliyo gobolka galgaduud warka caalamkana waxa aad ku dhegays doontaan aqalka cad oo ku dhawaaqay xayiraad cusub oo saamaynaysa
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa munaasabada ku qabsoontay madaxtooyda qaranka kaga guddoomay warqadaha aqoonsiga danjirnimo safiiro ka socda sideed dal oo kale ah dhankooda danjirayaasha cusub ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyey salaan iyo furiimo ay ka sideen hogaanka dalalkooda waxa ayna muujiyeen waxayna ay muujiyeen mudnaanta siinayaan xiriirka dubnaaseed ee kala dhexeeya soomaaliya iyagoo ka mahad celiyey qaabilaada iyo sodhoweynta loogu sameeya villa soomaaliya munaasabadan ayaa si maamuus sare leh ugu qabsoontay madaxtooyada qaranka iyadoo ay ka qayb qaateen cutubka ka tirsan ciidamada qalabka sida oo salaan sharafa ku maamuusay danjirayaasha warqoodahooda u gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud jarmalka ayaa aqoonsaday baasaboorka diblomaasiga soomaaliya cabdifatax muuminna ayaa noo faahfaahinaya dowladda jarmalka ayaa maanta si buuxda u aqoonsatay baasaboorka diblomaasiga ee soomaaliya sida ay shaacisay hay-adda socdaalkii jinsiyadaha soomaaliya war qoraal oo ka soo baxay hay-adda socdaalkii jinsiyadaha soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in tallaabadan ay tahay mid muhiim ah oo xoojinaysa xiriirka diblomaasiyadeed iyo fududaynta socdaalka labada dal waxaay sidoo kale war-saxaafadeedka ka soo baxay hay-adda socdaalkii jinsiyadaha lagu sheegay in hay-adda socdaalkii jinsiyadaha ay ku faraxsan tahay in aqoonsiga baasaboorka diblomaasiga ee soomaaliya ay ku dhawaaqdo dowladda jarmalka maadaama lagu daabacay wargeyska rasmiga ah ee dowladda dalkaasi tallaabadan ayaa caddeen u ah horumarka joogtada ah ee dowladda soomaaliya ka dhanka amniga dukumentiga safarka casriyeynta adeegyada iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay hay-adda socdaalkii jinsiyadaha soomaaliya waxaa sidoo kale hay-adda socdaalkii jinsiyadaha soomaaliya ay sheegtay in baasaboorka soomaaliya si tartiib tartiib ah usoo ceshanaya maqaamkiisii caalamiga ahaa taasoo astaan u ah dadaalada diblomaasiyadeed ee dalka ee sii kordhaya iyo adkeysiga uu muujiyey kadib tobannaan sano uu go-doon kaga jiray dunida inteeda kale sababo la xiriira ammaan darro iyo weliba musiibooyin dabiici ah oo dalka ka jiray ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay hay-adda socdaalkii jinsiyadaha dalka tan iyo markii uu qarxay dagaalkii sokeeye sanadkii kun sagaal boqol koo iyo sagaashankii baasaboorka soomaaliya waxa uu soo maray isbedelo isdabajoog ah oo ay ku jirto soo bandhigidda nooc casri ah oo leh muddo ogolaansho oo gaaraysa shan sano isbedeladan ayaa ka turjumaysa dadaalada ballaaran ee dalka loogu jiro dibudhiiska hay-adaha dowliga ah iyo xoojinta maqaamkiisa caalamiga ah sanadkii labada kun lix iyo tobankii baasaboorka soomaaliya waxa uu ku jiray kaalinta boqol iyo koowaad ee qiimeynta tilmaamaha baasaboorada ee hayland basbor index oo ah shirkad la talin cilmi baaris oo caan ku ah qiimeynta awoodda socdaalka caalamiga ah hadda waxa uu kor u kacay sideed darajo isaga oo soo gaaray kaalinta sagaashan iyo shanaad sida lagu sheegay qiimeyntii ugu dambeysay ee lasoo saaray bishii luulyo labada kun shan iyo labaatanka muwaadiniinta soomaaliyeed ayaa hadda u safri kara in ka badan soddon dal iyaga oo aan u baahnayn fiise hore oo loo sii dalbaday qiimeynta oo lagu saleeyey xog laga helay hay-adaha caalamiga ah ee gaadiidka cirka iyo cilmi baaris socotay labaatan sano ayaa lagu qiimeeyey boqol sagaashan sagaal baasboor iyadoo la eegayo laba boqol labaatan iyo toddoba dal oo loo sii safri karo waxaana lagu kala saarayaa iyadoo lagu salaynayo tirada waddamada ay dadka wata baasaboorka ku booqan karaan fiisa la-aan tallaabadan ayay dad badan oo soomaaliyeed ay ku tilmaameen mid horumar ballaaran uu ku sameynayo baasaboorka soomaaliga ah maadaama dalkeena sanadba sanad ka dambeeya uu sii kordhayo amniga uu hiigsanayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la leh madaxda maamulada taabacsan dowladda soomaaliya maxamed soomane ayaa inoo faahfaahinaya sacdaha soo-aadan ayaa waxaa lagu wadaa in sharax xasaasiya uu kaga furmo xarunta hafilla soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxda maamulada koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle kuwaasoo muqdisho soo gaaray islamarkaana la xaqiijiyay inay tabasho ay ka muujiyeen sida ay wax u maamulayaan xubnaha xisbiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynayaasha maamulada saddexdan ah ayaa inta aysan la kulmin madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa la xaqiijiyey inay yeelanayaan kulan iyaga u gaar ah oo ay kaga wada hadlayaan waxa ay la tegayaan kulanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay kula yeelanayaan xarunta villa soomaaliya villa soomaaliya ayaa hadda ku howlan xal u helidda kala shakiga baahsan oo ka dhex aloosan xisbiga cadaaladda iyo wadajirka khilaafkan siyaasadeed ayaa xooggiisa waxa uu ka dhashay hamagacaabista wakiilada xisbiga ee degmooyinka durugoboleedyada iyadoo arrintan ay si weyn isugu khilaafeen labada dhinac ee xisbiga iyo madaxda gobolada saddexda ah ee galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle dhowaan maamulka galmudug ayaa si adag kaga hor yimid xubno loo magacaabay deegaanada maamulkaas kadib war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka galmudug si kastaba waxaa si dhow isha loogu hayaa kulankan xasaasiga ah ee villa soomaaliya kaga furmaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo maamulada galmudug koonfur galbeed iyo shabeelle warar madax bannaan ayaa sidoo kale xaqiijinaya in maamuladan ay doonayaan in xasan sheekh maxamuud ay kala hadlaan waxaa dowladiisa kaga qorshaysan muranka doorashooyinka ka taagan iyo sidoo kaleeto sidii soomaaliya ay kaga dhici lahaayeen doorashooyin la wada dhan yahay baarlamaanka soomaaliya ayaa ansixiyay heshiiska kubirista soomaaliya ciidanka heeganka bariga afrika daahir abshir ayaa noo faahfaahinaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maantay waxa ay ansixiyeen in soomaaliya ay ku birto ciidanka heeganka bariga afrika fadhiga golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo ay soo xaadireen boqol afartan iyo toddoba xildhibaan ayaa waxaa ogol ugu codeeyey boqol afartan iyo afar xildhibaan qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ayaa diidmo ka muujiyey islamarkaana sheegay inaysan xilligani ku habbooneen in soomaaliya ay ku biirto ciidanka heeganka bariga afrika gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh cadan maxamed nuur sheekh cadan madoobe ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay natiijada codaynta ay sameeyeen golaha shacabka
kooramkan wuxuu ahaa boqol iyo afartan iyo todoba xildhibaan aamus hal muddo laba boqol afartan iyo afar xildhibaan waa ogolaadeen heshiiskii saasaa sharci ku yahay waan mahadsantii xildhibaan dhinaca kale wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cumar cali ayaa baarlamaanka uga mahad celiyey sida ay u ansixiyeen kubiirista soomaaliya ay ku biirayso ciidanka heeganka bariga afrika isagoona sheegay in intaasi ay ciidanka soomaaliyeed siinayso fursad ay ku horumarin karaan xirfadooda waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya anigoo ku hadlaya magacayga iyo kan wasaaradda gaashaandhigaba inaan si qoto dheer uga mahadceliyo golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya gaar ahaan xildhibaanada leh xildhibaanada maanta ansixiyey heshiiskan aasaasiga ah aasaaska ah ciidamada heeganka ee bariga africa east africa standby force ansixintan ma ahan keliya cod waa ballanqaad cad oo ku aadan mustaqbalka nabadgelyada xasiloonnida dalkeenna iyo guud ahaan gobolka geeska afrika go-aankan taariikhiga ah wuxuu muujinayaa sida ay uga go'an tahay golaha shacabka inuu xoojiyo kaalinta diblomaasiyadeed iyo midda difaac ee soomaaliya ee heer gobol iyo heer caalamiba kubirista east africa standby force oo ah qayb ka mid ah qaabdhismeedka nabadda iyo ammaanka afrika wuxuu noo sahlayaa inaan si wadajir ah wax uga qabanno caqabadaha amniga ee nagu wada xeeran si aan u ilaalinno nabadda iyo xasiloonnida dalkeen mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh mudane aliya marweyn qodobada heshiiska ee east africa standby force waxay si toos ah ula jaanqaadayaan yoolkeena qaran ee ku aadan inaan gaarno soomaali oo xasiloon horumartay ka qaybgalkeennu wuxuu siinayaa fursad ciidamadeenna qalabka sida inay xirfad cusub ka kororsadaan la howlgalka gobolka taasoo xoojinaysa awoodda difaaca qarankeena
halka aad naga dhegeysanaysaanna waa redio ujar markaana warka caalamka dowladda mareykanka ayaa joojisay dhammaan codsiyada socdaalka ee ka imaanaya muwaadiniinta sagaal iyo tobanka dal euro loogu soo qora khayraada socdaalka sida uu xaqiijiyey war ay heshay c b s news oo la shaqeysa warbaahinta mareykanka saraakiisha socdaalka ayaa lagu amray in ay si deg dega u hagaan dhammaan xukuunada iyo go-aanada ku saabsan codsiyada socdaalka waxaana sidoo kale la joojiyay dhammaan xafladaha dhaarta ee dadka u diyaarsanayay inay helaan dhalashada mareykanka tallaabadan ayaa ammaanaysa iyadoo ay jiraan warar muujinaya in madaxweynaha mareykanka trump uu qorsheynayo inuu ballaariyo amarkiisa bishii juun kaas oo xadiday socdaalka sagaal iyo toban dal oo hadda laga yaabay in loo kordhiyo soddon waddan oo kale hagadka cusub ayaa ah mid ka mid ah adkeynta siyaasadaha socdaalka kadib toogashadii toddobaadkii hore ka dhacday magaalada washington d c taas oo sababtay dhimashada hal askari oo ka tirsanaa ciidamada qaranka halka mid kale uu weli xaalad halis ah ku jiro eedeysanaha toogashada waa nin u dhashay afghanistan oo ku noolaa dalka mareykanka afartii juun aqalka caduhu xayraato kusoo rogay sagaal iyo toban dal badankoodana ku yaala afrika bariga dhexe iyo kribiyanka kuwaas oo ay soomaaliya ku jirto dalalkaasi waxay wajahayaan xayraad buuxda ama qeyb ahaan socdaalka dhegeystayaal war wixii dalka iyo diyadda caawina soo gaari waanaga intaa cidduu warkayga sheegana waxay dib ugu daalacan karaan barda aynu facebook ku kuleynaha sidaas iyo ammaano allah